waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsiyo isku socodka gaadiidka ee baydhabo iyo muqdisho kadib markii ay go-een buundooyin muhiim ah oo ku yaala degmada buurhakaba maamulka degmada buurhakaba ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in muddo bil ah ay dhisila yihiin buundooyin ku burburay roobabkii dhowaan ka da-ay dalka kuwaas oo ku yaala magaaladaas waxa ay sheegeen inay la-yihiin qarash ay ku dhisaan balse arrintaas ayaa waxaa aqbali waayey dad badan oo waxgarad ah maadaama ay maamulkaasi dadka shacabka ah ee magaalada xoog oga qaada lacago baad ah mid ka mid ah maamulka degmada ayaa sheegay inaysan hayn qarash ay ku dhisaan buundooyinka burburay oo labo ah kuna yaala magaaladaas sida uu hadalkiisa u dhigay buundooyinkii degmada buurhakaba buundooyinkii oo magaalada dhatiyo bartimaha maraayan oo jidkii baydhawo iyo baydhawo iyo xamar iskiiraay yo buundooyin iyo jidid badana gohan maylarhayuso halbil iyo jidideedunka shaqeeyahayna arri ku shubahayna gowiteedii oo laamigi boholnagadeen oo lugoy biyowigoy yo arri ku shubahayna ayaantun dhisaani muddinii qaadatii owalba hal qof lahayni halbila laamigi gowshe lama kilomitir laharbiyaani amigi maalanga kor surugna qarash una hadda isku biyaana mahayna haani laamigi kusuu biyaani baa sakaraad la'aana hadalkan ka soo yaray maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan ay wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho ay ka cabteen burburka ku yimid wadooyinka halbowlaha u ah magaalada kadib markii ay halkaasi ka da-een roobab xooggan iyadoona wadayaasha ay sheegeen in bil weliba laga qaado canshuuro xaddhaaf ah balse aanay jirin cid wax ugu qabata dalka taa cagsigeedana ay canshuuraha lunsadaan saraakiisha gobolka banaadir